والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله إنك تصلى على وزوالنا يا مولانا إنك أنت الرحيم اللهم إنا نسألك من ما شاء الله الله أشهد أن لا إله إلا الله وعلى الله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنك يا رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم إنك تقول بالجنة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من المغفورين واسمعنا من المسلمين رب توفنا مسلمين واحنا بالصالحين الحمد لله رب العالمين صلى على سيدنا محمد
Man tocou raio.
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله يسير الله هذا كمال الصغيرة تستعمل تلفون قول الله وفي الشهور كافة تشمير عندك يعني الاقتصاد وعطي ولا عندنا جبرة تجيب كلها تلفون تستعمل والله الموت جوانا ايه ولا يجوز اقتصاد الزيارات طبعا
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في زكاة التجارة فصل هذا مثل فاصل مدوح كالسارو fii zakaati tijaarati ganacsiga sakadiisii ayuu u fasal yahay wa hiya tijaaradu taqliibu lmaal sharaxa wuxuu kuu xadeeyey ganacsi maxaa la yidhaha ganacsi maxaa loola jeeda taqliibu lmaali waa maalka oo la gedgediyo bilmucaawada bedel qaadashana lagu gedgedinayo maalkanaad iibine wax bedelkiisaad kusoo bedel qaadan haddana liqaradi ribxi faa'iido muraadkeeda darteed in ribxiyo faa'iido la helo darteed in maalka loo gedgediyo kaasaa waxaa la yidhaha tijaaro waa ganacsiga caadiga aho naqaano ganacsigaas marka maalutijaaraha qaabka looga sakeeyo iyo shuruudaha sakadu ay ku waajibayso maalutijaara ayuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo wa fii maali tijaarati ganacsiga maalkiisa waxaa ahaaday rubucu lcushri cushurka rubuciisii ayaa ahaaday wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala maalku marba hadduu yahay maalu tijaara oo ganacsiba uu yahay waxa laga qaadayo sanadku markuu dhammaado waa rubuculcushri rubuculcushri maxaa loola jeedaa yacni dukaankaaga ama baqaarkaaga wixii ku jiray oo dhan ayaad qiimaynay markaad qiimayso toban meelood aad u qaybinay lacagtii qiimaha tobankaas meelood hal meeloo ka mida waa cushur cushurkaas ayaa haddana rubciis aada bixinay bis cushurkaas rubciis ayaad bixinay oo kale aw wa fii maali tijaarati maalu tijaaraha waxaa ahaaday rubuculcushri cushurkii oo afar meelood loo qeybiyey hal kiis meel ayaa ahaaday maalu tijaaraha marka wax khaasa inuu noqdo shardi ma aha wax walboo laga ganacsado wey ama dharkii ka ganacso ama raashinkii ka ganacso ama xoolihii ka ganacso ama dhulalkii ka ganacso wax walbuu galaa maalu tijaaraha rubuculcushriga mar walbaba ka waajiba wa shuruuduhaa wa shuruuduhaa shuruudu maali tijaara tijaarada shuruuddeedii sitatun waa lix marka la leeyahay waxani waa maalu tijaara oo zaka ka waajibaysa waxaa yacni sharcigu uu u shardiyey lix shardi alawalu shardiga ugu horeeya alcuruudu badeecooyinku wuxuu inay laga ganacsanayo ay badeeco yihiin waa shardi badeeco inay yihiin shardi wey waxa laga ganacsanayo allatii laa tajibu zakaatu fii cayniha waa badeeco iyada caynteeda zaka aysan ku waajibi lahayn lowla tijaara ganacsiga ma ahaateene ganacsigaasaa zakada waajib ka dhigay ma ahaateene iyada daatadeeda yacni zaka kama waajibteenba ganacsiga hadduusan jiri lahayn oo masalan qofku hadduu dhar oo kale ka ganacsanayo dhar hadduu ka ganacsanayo dee dharka asaga zake lagama rabi lahayn ilaa inuu maalu tijaaro noqday maahane maalu tijaarahaasaa sakada ka dhigay waajib uga dhigayo marka wuxuu inay badeeco noqdaan waa shardi badeeco la yidhi maxaa baxay duuna naqdi lacagta ka sokay lacag haddaad lacagta nafteedii aad tiraa ganacsigan ku samaynaa maalu tijaaro lama yidhaho see ganacsi u noqonaya lacagta maalan waa sariflaha oo kale sariflihii oo kale wey sariflihii waxa weeye dhinac markii laga fiiriyo ganacsiguu wadaa ilaa faa'iida doon wey isaga naftiisa laakiin waxa uu maanta oo dhan bedbedelayo badeeco ma ahane waa lacag lacag ku bedel maanta maanta o dhan wuxuu hayo waa tabdiilu naqdi binaqdin aakhara lacag u bedelaa wuxuuna ku bedelaa lacag kale kaas marka ma la dhihi karaa waa maalu tijaaro maalu tijaaro wey ma la dhihi karaaho zaka ka waajibaysa qofka sarifka sidaa u hayo waxa uu gedgedinayo maalu tijaaro ma ahan sharcan xagga sharciga maalu tijaara leanna maalu tijaara lacag la gedgediyo ma gasho walidaalika qofku hadduu lacagtan intuu yani toban kun oo dollara milkigiisa soo gelaysa waa sarifaa haddana waa gedinaa milkigiisu ka bixina mid kalea soo gelaysa waa sarifaa yani maca lacag milkigiisa ku sugnaanaysa xowl kaamil ah maba jirto walidaalika sheekh la dhihi jiray ibnu surayj oo culimmada fuqahada yani kuwooda ugu waaweyn ka mida wuxuu dhihi jiray bashiri sayaarifa kuwa sariflayaasha ugu bishaaree an laa zakaata calayh wax zakaa inaysan ka waajibayn leanna waxay hayaanna maalu tijaaro ma aha waa lacag lacag lagu bedel waxay hayaan midda kale haddana yacni lacagtan milkigiisa waa ka zuuli sanadka intaysan dhammaan tobankan kun milkigiisa waa ka bixi mid kaloo cusuba haddana soo gelaysa mid kaloo cusubaa soo gelaysa lacag soomaaliya ama wax kale ah marka iyada nafteedii wax hawl kaamil ah ama sanad kaamila qasnadiisa ku jiray ma aha marka lacagtii nafteediina hawl kaamila ama sanad kaamila qasnadiisa ku jiri mayso haddii la yidhaha waa maalu tijaarana maalu tijaaruhu lacag ma gasho maalu tijaaraha hadii la dhihila ninka waa ganacsadana maalu tijaaraha waxaa shardiga curuud duuna naqdi walidaalika ibnu surayj wuxuu dhihi jiray bashir isayaarifa kuwa sariflayaasha ugu bishaaree an laa zakaata calayhim wax zaka ah oo ku waajibay inaysan jirin ayuu dhihi jiray athaani ashardu thaani shardiga labaad niyatu tijaarati tijaarada ganacsiga niyeysigiisiiw shardiga labaad waxaa shardiga qofku inuu niyeysto tijaaro ganacsi dukaanuu furanaa wuxuu niyeysanaya inuu tijaaro inuu ka ganacsanayo athaalithu niyatu tijaara la yidhi maxaa baxay haddii badeecadan intuu soo iibsado wuxuu ku soo iibsaday badeecadan ay tahay biniyati alqinya biniyati alqinya qinya waxaa weeye yani inuu kaydaysto inuu ka sii ganacsado maba rabo wuxuu dukaankan u camiray waxaa weeye inuu kaydaysto kayd uu ka dhigto tijaaraba ulama niyeysan wax zaka ay ka waajibi maayaan wax zaka ah oo ka waajibaya ma laha athaalithu shardiga saddexaad ikhtiraanu niyati niyada la xiriirsigeedii weeye bitamalluki soo milkinta markuu maalkan soo milkinayo waa inuu u niyeysto niyatu tijaara niyatu tijaara waa inuu u niyeysto maalkan markuu soo milkinayo waa inuu u niyeysto inuu ka ganacsanayo markaas way markuu noqonayo maalu tijaara الraaبع sharد الraaبع shardiga afaraad an yakuuna tamalku soo milkinta xoolahan lagu soo milkiyey waa inuu ahaado bimucaawadatin bedel qaadasho xoolahan maala dukaankan badeecada saaran muxuu ku soo milkiyey wuxuu ku soo milkiyey waxbuu dhiibey lacaguu dhiibey markaasuu dukaanka helay asna saas waa inuu noqdo saas inuu noqdo mucaawado ay noqoto waa shardi maxaa baxay haddii ay noqoto mucaawado uusan xoolahan ku soo milkinoo biirhin aw bihibatin wuxuu ku soo milkiyey dhaxal maalkan wuxuuba milkigiisa ku soo galay mucaawado ma ahane waaba dhaxal ayuu milkigiisa ku soo galay dee dhaxalka naftiisii kugu noqon maayo maalu tijaara ilaa inuu markaas ka bacdi bilaabo tasaruf iyo ganacsi uu ku bilaabo maalkii dhaxalkaa mooye laakiin dhaxalnimadiisa maalu tijaara ku noqon maayo ilaa hadda ka bacdi intuu gediyo oo niyo cusub la yimaado maahane taqliib uu ku sameeyo alkhaamisu shardiga shanaad an laa yanida waa inuusan maalu tijaaruhu soo lacagoobin maalu tijaaruhu waa inuusan soo lacagoobin soo lacagin maxaa loo yidhi macnaa soo caddaan wey lacag caddiina uusan noqon an laa yanida maalu tijaaraha waa inuusan soo lacagoobin oo lacag caddiina uusan noqon naaqisan xaaluu yahay maalu tijaarihii isagoo naaqis ah binaqdihi maalu tijaaraha lacagtiisii lagu soo gaday markii hore naaqis ku ah fii ahnaa'i alxawli sanadka dhexyaalkiisii waa inuusan soo caddaanin oo soo lacagoobin isagoo naaqis ah isagoo naaqis ah maxaa loola jeedaa masaladan shardigan shanaad ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye masalan dukaanaad adiga camiratay dukaankii markaad camiratay oo alaabtii aad ka buuxisay lix bilood ka bacdi dukaankii waad lacagaysay wuu soo caddaaday badeecadii yani waad iibisay markii badeecadii la lacageeyo lacag loo bedelay lix bilood ka bacdi lacagtii markii la qiimeeyey lacagtii waaba naaqisba maxay naaqis ka tahay nisaab nisaab lix bilood ka bacdi badeecadii markii la lacagooyey badeecadii la caddeeyey waaba naaqisba nisaabkii ma dhama dee nisaabkii haddaysan dhammayn oo sanadkii dhexdiisiiba markii wixii soo lacagoobay nisaab uusan dhammayn waajib ma aha qofkaasi sakadiisu waajib kuma aha sakadiisii waajib ma aho maalu tijaaraba dee saa ku noqon maayo maadaama wixii ay naaqis yihiin oo nisaab ay ka yar yihiin ilaa inay markaa qasnadiisa ugu jirto maal kaleu ku dhammaystiro oo milki gooniya milkigiisa inuu ugu jiro maal kaleu ku dhammaystiro waxa naaqiska ah ama hadduu naaqis yahay maal kaloo lagu buuxiyo oo lagu dhammaystirana uusan jirin zaka kama waajibayso marka haddii marka lacagtan soo lacagowday oo dukaankii markii la qiimeeyey lix bilood ka bacdi nisaabkii naaqis uu noqday ka bacdi haddii haddana dib loogu celiyo ganacsi kale oo dukaankii dib loogu celiyo waa la qiimeynaa haddana kabacdi haddii n yani naqsigii uu ka baxo oo markii la qiimeeyo nisaab taama uu noqdo markaas kabacdi zakadii waa waajib zakadii waa waajib markii la qiimeeyo aakhirulxawl wixii mar sidii loo gedgedinaya dukaanki waa barakooda sanadkii kale aakhirkiisa haddana la qiimeeyey waaba nisaab zakadu way waajib marka waajib asaadisu wuxuu sheekha sharaxa uu kugu mihaaliyey wuxuu ku yidhi kaan ishtaraa wuxuu soo iibsaday cardan badeeco binisaabi dahabin aw duunahu nisaab dahabuu kusoo iibsaday ama nisaabkii dahabka wax ka yar ayuu badeeca kusoo iibsaday uma baacahu badeecadii uu iska gaday athnaaءa alxawl sanadka dhexdiisii bitiscata cashara mihqaal waa naaqisu ma aragti sagaal iyo toban mihqaal maxaa la rabay inuu cishruuna mihqaala noqdo soo lama rabin sagaal iyo toban mihqaal uu kusii gaday inqadaca xawlu tijaara sanadkii tijaaradu xawlkeedii wuu go-ay meeshaasuu ku istaagi yani ma la xisaabayo bilihii hore oo soo tegay litaxaquqi naqsi nisaabi maxaa yeele nisaabkii inuu naaqis yaha xaqiiqo noqday xisaaban xagga xisaabka markii la fiiriyo waa litandiid markii la lacageeyo la caddeeyey wixii inaysan nisaab dhammayn ayaa la ogaaday marka sanadkaas meeshaasuu ku baaba-ay xawlu tijaarahaas bal sanadka kale hala fiiriyo wey marka sanadka kale bal hala fiiriyo asaadisu shardiga lixaad anlaa yaqsida waa inuusan u qasdin alqinyata kayd kayd waa inuusan u qasdin fii ahnaaءi alxawli sanadka dhexyaalkiisa xoolaha inuu kayd ka dhigto waa inuusan ula qasdin ama hadduu dukaankii dhammaayba uu u niyeysto uu yidhaaho dukaannimada iyo ganacsiga iska dhaafay waxaan kayd ka dhigo ha iska cuntid adugu ha iska cuntida kayd ka dhigo hadduu u niyeysto bis wey meeshaasuu ku baaba-ay xawlu tijaarihii yacni sanadkii socdo maalu tijaaraha halkaasuu ku baaba-ay oo zaka waajib kuma ahan wa waajibuhaa waajibu waajibu maali tijaara maalu tijaaraha waajibkeedii rubucu cushri اlqiimati qiimada cushurkeedii cushurkaa afar meelood markii loo qaybiyo halkiisa meel wey wawaajibuhaa waajibu maali tijaara maalu tijaaraha waajibkeedii rubucu cushri اlqiimati qiimada cushurkeedii cushurkaa afar meelood markii loo qaybiyo hal meel wey waa sidii naqdigaan kusoo marnay lacagaha sidaan kusoo qaadanay qaabkii lacagaha looga sakaynayay ayaa looga sakaynaa dukaanka dukaanka maalan waad qiimaysay kun dollar kuu noqday kun dollar maxaa ka waajibaya casharkeena shalan soo qaadanay shan iyo labaatan dollar bis maalu tijaarahan maalka ganacsigana saasoo kalea loo qiimay maxaa lagu qiimeynaa hadduu sanadku markuu dhammaado dukaankii maxaa lagu qiimeyn lacagta lagu qiimeynayo ma dollara ma riyaal sacuudiya ma lacag soomaaliya maxaa lagu qiimeynaa see lagu ogaanaa waxaan inay nisaab dhan yihiin iyo in kale lacagta nisaabka lagu qiimeynayo oo micyaarka ama halbeegga noqonaysa waa lacagtee lacagtee wey on dukaan ku qiimeynayo wa yuqawamu waa la qiimeeyaa maalu tijaaraha bijinsi ra'silmaal ra-sulmaalka jinsigiisii ayaa lagu qiimeeya kow markaad dukaanka bilaabaysa ra-sulmaalkii aad ku bilowday tusaale ahaan kun dollar ra-sulmaalkaagu ahaa aad ku bilowday dukaankan badeecada meeshan kuu saaran maxaad ku bilowday kun dollaran ku bilowday oo lacagta jinsigeedu muxuu ahaa dollar uu ahaa hadhowna maxaan ku qiimeyneynaa markaan fiirinayno markii sanadka uu dhammaado waxaani nisaab ma gaareen mise ma dhamma maxaan ku qiimeyneynaa wixii markii hore lagu soo iibiyey kow dukaanka waxaad ku soo iibisay waxaad ku soo iibisay ayaad ku qiimey haddii markii hore dukaanka aad ku soo iibisay badeecada kuu saaran lacag soomaalina hadhow waxaad ku qiimeyne lacag soomaali ayaad ku qiimey wixii mar walba lagu soo iibiyey taas way waxaa lagu qiimeynaya aw amase binaqdi lbeledi ama magaalada lacagta laga isticmaalo ayuu ku qiimeynaa beledka lacagta laga isticmaalo ayuu ku qiimeyn in malakahu maalu tijaaraha hadduu markii hore uu ku soo milkiyey bicardin badeeca hadduu ku soo milkiyey waa mas'alo kale masaladan waxaa weeye dukaanka markii horeba yacni lacag laguma furinba oo badeecada saaran badeeco lacag dollara ama lacag soomaaliya lagu soo iibiyey ma ahane waa badeeco kalea lagu beddel qaatay maalan ariya ninkan u joogay toban neef oo ariya toban neef oo ariyuhu dukaankan kala baxa dukaankii haddii la dhihi lahaa bal maxaan ku qiimeynaa wuxuu ku soo iibiyey hala fiiriyo de wuxuu kusoo iibiyey lacag maba ahaba waa badeeco hadhow maxaa lagu qiimeynaa marka lacagta lagu qiimeynaa maxay noqonay ma dollaraan ku qiimeyneynaa ma lacag soomaliyan ku qiimeyneynaa ila dukaanka dhanba wuxuu ugu fadhiyaa ariyuu kusoo beddel qaatay hadhow wuxuu ku yidhi sheekhu waxaan ku qiimeyneynaa naqdilbeled magaalada dukaanku markaa uu ka furan yahay magaalada lacagta laga isticmaalo haddii magaalada lacagta laga isticmaalo lacag soomaali ay tahay lacag soomaaliyaan ku qiimeynayna magaalada lacagta laga isticmaalo hadday tahay haaliban dollar dollaran ku qiimeynaya riyaal sacuudi haddii laga isticmaalo riyaal sacuudi aan ku qiimayna waa sidaa walaa yushtaradu lama shardiyo kownuhu kownu maali tijaarati maalu tijaaraha ahaanshadiisa nisaaban maalu tijaaruhu inuu nisaab gaaro shardi ma aha oo la fiirin maayo ilaa fii aakhiri alxawl sanadka aakhirkiisaa la shardina oo nisaab ma gaaray mase la leeyahy laakiin sanadka intaan la gaarin nisaab ama ha ka yaraado ama yuusan ka yaraan ictibaar ma leh goormaa wax la qiimeeyaa wax la fiiriyaa waxa nisaab ma dhan yihiin mise ma dhama goomraa leeyahay aakhir ilxawl markii sanadku uu dhammaado maalintii dukaankan aada furtay oo dukaankan milkigaaga uu soo galay maalintii dukaanka milkigaaga uu soo galay ayaa la fiirina milkigaaga maalintuu soo galay ayaa la fiirina maalan bil ramadaan oo kale aad furatay dukaanka goormaad qiimeynaya dukaankan oo la fiirinaya dukaanku nisaab ma dhan yahay mise ma dhamma ramadaankii kale markii la gaaro ayaa la fiirina soomaalida inta badan waxay iska yaqaanaan waxay dhahaan bisha zakaan sugaynaa bisha zako bisha zakaan sugaynaa waxaa weeye de bisha zako waxaa sugaya ninkii markii hore bishii zakada badeecada bilaabay bishii zakada ninkii badeecada ganacsigeeda bilaabay ninkaas bay ninka sugaya laakiin ka war haddii dukaankan haddaad furtay bil ramadaan haddaad furtay ka war ramadaanka ayaad furtay ramadaanka haddaad furtay ramadaankiisa kalea zakada lagaa rabo ramadaankii kale ayaa lagaa rabo laakiin haddaad tidhaha ka warran zakadeydii lama gaari shawaal dulqaac dulxij muxaram ay gaaraad le shawaal dulqaac dulxij saddex biloodaa dhaaftay muxaram aan gaaraad bishii aada furtay bisheeda kale zakada kugu waajibay mar walba bisha aad furtay bisheeda kale oo sidaas ina u xisaabiso walaa yushtaradu lama shardiyo kownuhu maalu tijaaraha ahaanshadiisa nisaaban inuu ahaado lama shardiyo ilaa fii aakhiri alxawl sanadka aakhirkiisa faslun aadaakani faasilun mid wax kala saaro fii zakaati اlfidri wuxuu u fasal yahay zakada la yidhaaho zakaatu اlfidri zakadu waxay u qeybsantaa guud ahaan laba qeybood zakaatu اlmaal iyo zakaatu اlfidri waxaan soo dhammaynay zakada la yidhaaho zakaatu اlmaal zakaatu اlmaal waxaa laisku yidhaha zakaatu اlmawaashi zakadii xoolaha zakaatu zuruuc zakadii beeraha zakada maalu tijaaraha waxaasoo dhan waxaa la yidhaha zakaatu اlmaal qeybtii labaad waxaa weeye waa zakaatu اlfidri ama zakaatu اlbadanna waa layihi zakaatulbadan waxaa weeye yani qofkaaba zake laga bixinaaba qofka naftiisii qofka naftiisii ayaa zake laga bixin zakaatu اlfidri yaa nabiga salى اllahu waslama wabaaraka calayh zakadan zakaatulfidriga ah faa'iidada ay leedahay xadiiska abu daawuud ayuu ku tilmaamay nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu tilmaamay xadiiskii cabdullahi bni cumar duhraة liلsaa'im min alrafati wاllagwi waducmaة lilmasaakiin zakaatu اlfidriga farada rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam zakaata اlfidri rasuulku salى اllahu alayh wasalam wuxuu farad yeelay oo uu waajib yeelay zakaatu اlfidri duhrata lisaa'im si qofka saa'imka ahee sooman loogu dahiro waa dembi dhaaf min alrafati wallaqwi waxyaalihii maalaayacniga ahaa oo ramadaanka dhexdiisa uu ku hadlay dembiyadii uu ku hadlay ramadaanka dhexdiisii ayay dembi dhaaf ugu tahay zakaatu lfitri wa ducmatan lilmasaakiin masaakiintana waxay u tahay quud masaakiintana quuday u tahay adigana waxay kuu tahay duhra ay ku nadiifine duhra ay adigana kuu tahay waa xikmatu tashriicu xikmada loo jideeyey wey sanadkii labaad ee taariikha hijriga ah ayaana la waajib yeelay zakadan la yidhaaho zakaatu اlfidri wa tajibu zakaatu اlfidri zakaatu اlfidri way waajibtaa bishuruudi shuruud ayay ku waajibtaa zakaatu اlfidri idraaku guruubi الshamsi qoraxda dhicitaankeeda dhicitaankaas haleelidiisii leylat alciid habeenka ciidda ay soo gelayso qoraxdu ay dhacdo dhicitaankaas horta qofku waa inuu joogo habeenka ciidda ay soo gelayso markii qoraxdu ay dhacaysay horta qofka zakada laga bixinayo zakaatulfidri waa inuu markaa joogo shardiga maxaa baxay masalan maalan caruura wuxuu kuu dhashay qoraxdii markay dhacday ka bacdi oo markii ramadaankii dhammaaday ramadaanka maalintiisi maalintii ugu dambeysay markii qoraxdu dhacday oo habeenkii ciidda la gaaray habeenkii ciidda bilowgeedii ah qoraxdu markay dhacday ka bacdiya caruura kuu dhashay caruurkaas in sakaatulfidri laga bixiyo waajib miyaa mise waajib ma aha waajib ma aha in laga bixiyo limaada sababtu maxay tahay sababta waxaa weye waxaa shardiga idraaku guruubi shamsi leylat alciid qofka sekada laga bixinayo waa inuu joogay qoraxdu markay dhacaysay maalintii ugu dambeysay ramadaan qoraxdu markay dhacaysay waa inuu qofku joogo haddii marka caruurku uu kuu dhasho markii qoraxdu ay dhacday ka bacdi caruur kuu dhasho sakaatulfitrigiisu waajib ma aha waxaa la mid ah haweeneyaad nikaaxsatay haweeney ayaad guursatay oo lagugu nikaaxiyey markii qoraxdu dhacday ka bacdi oo maalintii ugu dambeysay ramadaan markii qoraxdu dhacday ka bacdi ayaa haweeney lagugu nikaaxiyey haweentaa sakaatulfitrigeedu waajib kuguma aha oo limaada sababtu maxay tahay hadda islaantan caqdigeeda iyo nikaaxeedu ma joogin markii qoraxdu dhacaysa markaa kuguma nikaaxsanay xaqba kuguma lahay marka sooma aragti wuxuu ku yihi sheekhu marka idraaku guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda dhicitaankaa haleelkeeda inuu qofku haleelay qoraxdu markay dhacaysay uu joogay waa shardi leylat alciidna ay qoraxdu dhacaysay habeenkii ciiddu ay soo gelaysay qoraxdu markay dhacaysay inuu qofku markaa joogay shardi wa an yakuuna waa inuu yahay shaksigu oo zakada bixinaya sakaatulfidriga qofka bixinaya muslima inuu muslim yahay waa shard muslim la yihi maxaa baxay falaa tajibu calaa kaafir gaalka waajibkuma aha zakaatulfidri wa an yakuuna waa inuu ahaado maagi ladii kii yukhrijuhu maagaas uu bixinayo faadilan wax ka soo haray waa inuu noqdo waxa uu sadaqaysanayo sakaatulfidri ka dhigayo waa inuu noqdo wax ziyaadaho ka soo haray can mu'natihi nafaqadiisa shaksiga wax bixinaya nafaqadiisa wax ka soo haray wa mu'nati man iyo shaksi nafaqadiisii wax ka soo haray waa inuu shaksigaasoo calayhi cala almukhriji qofka wax bixinaya dushiisa mu'natuhu shaksigaa nafaqadiisu ay ahaatay leylata alciidi habeenka ciidda waa inuu ka soo haro wa yowmahu yowma alciid iyo maalinta ciidda waa inuu ka soo haro waa shardi maxaa shardigan ulojeedada laga leeyahay waxaa weeye waxa aada sadaqaysanayso oo sakaatulfidri aada ka dhigayso ood bixinayso waxaa shardi ah wax ka soo haray nafaqadaadii wixii adigu aada cuni lahayd iyo dadka nafaqadoodu ay waajib kugu tahay wax ka soo haray wey waxaad bixinayso habeenkii ciidda iyo maalintii ciidda habeenkii ciidda iyo maalintii ciiddii haddii habeenkiiba adiga cashadii aadan haysan ka war habeenkii ciidda soo gelaysay adaan ba cashadii heli karin ruuxa miskiin siiso iska dhaaf sakaatulfidri waajib kuguma ah ama habeenkii cashadii waad heli kartaye markii maalintii ciiddii adaanba quraac haysan caruurtiiyaaba kaa qadaya oo yani waajib ay kugu ahayd biilkooda caruurtii biilkooda waajib kugu ahaa ayaaba subaxii quraacaan haysan adigaaba yaa nafsi taagan maa sakaatulfidri waajib kuguma ahan marka sakaatulfidri waajib kuguma ahan wacan dasti thawbin wacan dasti thawbin dharka labiskiisii thawb waxaa loola jeedaa dhar ayaa loola jeedaa wacan dasti thawbin dharka labiskiisiina waa inuu ka soo haro wax labiskaaga ka soo harana waa inay yihiin waxaad bixinayso labiskaasoo yaliiqu bihi shaksiga u cunan ma qofka markii la fiiriyo maqaamkiisa iyo heybadiisa markii la fiiriyo lebis adiga kuu cunanma waa inaad haysatid maalinta ciidda iyo habeenka ciidda wax lebiskaagiina ka soo haray cuntadaadiina ka soo haray iyo cabitaankaagii maalinta ciidda iyo habeenka ciidda waxaa soo haray wey waxa aada bixinayso sakaatulfitri laakiin adigii cunto waad heli kartaa maalintii ciidda iyo habeenkii ciidda laakiin lebis ma haysatid lebis ama waad haysataa lebise waa waxaan kuu cunanmin wax iska jeexjeexan oo magaaladaba aadan ku mari karin oo haddaad wixaad sakaatulfidri ku bixin lahayd adiguba lebiska iska bedel wey marka waxaan jeexjeexan isaga bedel waxaad sakaatulfidri ku bixin lahayd ila adiga yaaba wax munaasiba wax munaasib kuu ah adiga yaanba haysan soo maha adiga isaga bedel lebiska labis isaga gudba wax dulufa oo iska jeexjeexan oo tacbaana wey waxaad ku labisanaysa adiga yaanu sii taagan iska kan isaga bedelaa lagu leeyay maa zakaatulfidri ku bixin wacan dasti thawbin yaliiqu bihi wa maskanin wa maskanin wacan maskanin deegaankiina waa inuu ka soo haray wuxuu zakaatulfidri uu ku bixinayo deegaankii waa inuu ka soo haray deegaankii waa inuu ka soo haray dee ulajeedada laga leeyahay ma aha waa inuu qofku guri uu xamar ka milkiyo qofaan maaragta boos xamar ku lahayn zakaatulfidri waajib kuma ahan loolama jeedo sidaas yacni maskan ulajeedada haddaadan guri boos aadan ku lahayn waxaad iska bixin kartaa ujradii ama ijaarka laakiin ujradiina haddaadan haysan ka warka guriga ijaarkiisa guriga ijaarkiisaad ku bixinay waxaad zakaatulfidri ku bixin lahayd markaa guriga ijaarkiisa adigu isaga bixiya lagu leeyahay marka yacni maskanka ulajeedada laga leeyahay ma aha waa inuu qofku boos milkiya leeyahay ma aha walow ujraba ha noqdo walow ujraba ha noqdo laakiin qofkii ka waran ijradiiba aan haysanin gurigii ijaarkiisiiba isagii tuugsanayo shaxaadayo gurigii ijaarkiisa markaa waxaa la leeyahay adigaaba u baahan waxaad bixinaysa wa khaadimin khaadimkii waa inuu ka soo haro khaadimkaasoo yaxtaaju ilayhi khaadimka uu u baahan yahay asagiyaa u baahan khaadimka ama waxaa u baahan dadkii uu nafaqaynayo waalidkiisiyaa khaadimka u baahan waalidkiisii nafaqada waajib ku ahay ama xaaskiisiyaa u baahan khaadimka caruurtiisiyaa u baahan khaadimka khaadim loo baahan yahana waa inuu ka soo haro waxa uu bixinayo ama haddii qof shaqaalaha guriga ka shaqeeya gurigii looga baahan yahay oo dhibaata jirto shaqaalihiina uusanba heli karin lacag uu markaa ku shaqaalaysiiyo uusan heli karin dee waxaad zakaatulfidri ku bixin lahayd adigoo shaqaalo ku raadsan waa haddii loo baahan yahay khaadim watajibu way waajibtaa zakaatulfidri caman shaksi xaggiisay ka waajibtaa shaksigaasoo fii nafaqatihi nafaqati almukhriji qofka wax bixinaya nafaqadiisa ahaaday oo min almuslimiina muslimiintii ah yani ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weye in tabdiilkoodu ay waajib kugu yi tahay waa waajib inaad ka bixiso zakaatulfidri inta qofoo inaad biisho ay waajib kugu tahay zakaatulfidri oo muslimiinta ah inaad ka bixiso waajib oo min zawjatin xaaskii ah wa waladin caruurtii ah wa waalidin waalidkii ku dhalay ah wa mamluukin mamluugii addoonkii la milki ah oo addoommadii guriga kuu joogay waa xilligii hore oo addoommadu jiri jireena laga hadlay xilligii hore addoommadu jiri jiray oo min zawjatin xaaskii ah wa waladin caruurtii ah waladkii wa waalidin waalidkii ah wa mamluukin mamluugii ah addoonkii la milkiyey walwaajibu waxaa waajibaya waxaa la bixinayo maxay yihiin walwaajibu waxaa waajibaya calaa kulli ra'sin madax kasta madax kow inta yacni guriga joogto zakada laga bixinayo madax kow inta ku waajibaya saacun hal suus wey hal suus wey qof walba suuskaasaa laga bixinaya suuska waxaa weeye waa afar combow arbacatu amdaad afar mud wa suusku arbacatu amdaad koobadan waxay mudka isla eg yihiin mudka xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam wax lagu beegi jiray waxay isla eg yihiin koombadan qumbaha koombo qumbada loo yaqaano oo c b c ay ku qoran tahay c b c koombada ay ku qoran tahay koombo qumbada loo yaqaan taas iyo mudkaa isku mid ah afar koombo noocaasa wey saaca lagu sheegay kaas wey halkii qofba suuskaasaa laga bixin saacaasoo saliimun ka nabad galay min al caydi ceeb ka magan galo saliimun min alceeb la yidhi maxaa baxay raashinkii hadduu suus galo ganleydii digirtii beriiskii dhexday ka dulduleelaanoo suusaa galo suus waxaa suuska loo yaqaanaa galo hadde hadduu suus galo laguma bixin karo leanno maciib maciib laguma bixin karo oo min haalibi quutilbaladi magaalada markaa uu qofku joogo quudkeeda quudkaa haalibkiisii ah magaalada qofka uu ku nool yahay raashinka laga cuno inta badan raashinka la cuno kaasay midkaad bixinayso wixii quutul haalib ah ayaa waajiba inaad bixiso haddii marka tusaale ahaan adiga iyo dadkaad ka bixinaysa laba magaalo haddaad ku kala nooshihiin labada magaalona quutul haalibkoodu iskhilaafsan yahay xaggee waajibkii laga fiirina waajibkii xaggee laga fiiro masalan qofkii adiga aad ka bixinaysid magaalo kale u degan yahay caruurtaadii xaaskaagii waddan kale degan yahay oo magaalo kale degan yahay adigana muqdishaa joogta quutulghaalibkama waxaa laga fiirinaya waddankaa xaaskaagii caruurtu ay degan yihiin mise adigoo aabbihiiyo wax bixinaya magaalada aad degantaha la fiirinaya culimada fuqahadu waxay leeyihiin waxaa la fiirinayo waxaa weeye almu'addaa canhu beledu almu'addaa canhu qofka wax laga bixinayo magaaladiisaa la fiirinayo qofka wax laga bixinayo mu-addaa canhu qofkaasaa leeyihi qofka wax laga bixinayo waddanka uu joogo wixii quutulgaaliba raashinka sida ugu badan laga cuno ayaa laga fiiray marka wain qadara marka waxa la bixinayaan mar walbaba wuxuu ku yihi sheekhu waa saliim min alcayb min gaalibi quuti اlbeled maxaa baxay lacag lacagta lama bixin karo lacag haddaad tiraa sakaatulfidri aan ku bixina ma kaaga baxayso lannu raashin wey waxaa la sheegay saacan min طacaamin saacan min tamrin aw saacan min zabiibin sidaasaa nabiga laga wariyey salى اllahu alayه wasalam bukhaari iyo muslim iyo keyrkooduba laga wariyey suus timir ah suus qamadi ah intaas way inta nabiga laga sheegay salى اllahu alيyه wasalam xilligii nabiga salى اllahu alيyه wasalam waxaa jiri jiray lacagaha lacagaha ugu qaalisan waa lacagta dahabka diinaarka haddana nebigu ha lagu bixiyo ma dhihin salى اllahu wasalam wbaaraka calayh marka sakaatulfidri lacag laguma bixin karo haddaad lacag ku bixisid waxa aada samaysay wax uusan samaynin uusan cibaado ka dhiganin نabiy llaahi mxamed salى اllahu slm wbaaraka calayh hadyigiisi iyo dariiqiisi waad khilaaftay idan marka haddii qofkii uu yidhaaho dadka qaar caqligii u bedelaan waxay yidhahaan miskiinka lacagtaaba u roon hadduu rabo dharuu ku iibsanhayaa hadduu rabo maaragtaa wuxuu u baahan yahi ku iibsan laakiin cunto haddaad siisay haguu geyn w inuusan cuntada u baahna inaa dhici karto de taas waay adiga haddaad miskiin u roon tahay markaad yani suuska siiso maad lacag ugu dartid iskuun caawinayo haddaad tahay nin fiicanaad tahay miskiin nin caawinayo saacidayo haddaad tahay maad lacag ugu dartid sadaqo gooniya ha kuu noqotee sadaqo gooniya ha kuu noqotee maad lacag yaa kuu diidaya waa ajir dheeraad maad lacag u dirti oo tiraa suuskana waa kii zakaatulfidri lacagtana haddee waa waa lacagtii ciid xaqul ciidkii wa haddaad tiraa u fiican tahay wain qadara wain qadara hadduu awoodo calىa bacdi sayidina caliya wuxuu dhihi jiray aharkaa waxaa warinaya abu daawuud fii sunanihi sayidina cali wuxuu yihi diintu hadday ra'yi noqon lahay kufka lakaana asfal اlkufi أwlىa biاlmasxi min aclaahu wuxuu yihi diinta haddii caqli lasaga wadi lahaa iyo ra'yi kufka meesha ugu hooseysa ayaa la dhihi lahaa hala masaxo marka kufka la masaxayo ee meeshaa kore in la masaxo kufka meesha hoose oo cagtii maaragta ciiddii iyo wasakhdii taabanaysa ayaa la dhihi lahaa yuhi hala masaxo haddana lama dhihin meesha hoose kufka hala masaxee acla alkufya la yihi diintu ha masaxo marka wuxuu caqli hawo diinta kuma dhisan itibaacay ku dhisan tahay raacidu innaga caqligeenu muxuu keeni lahaa masalat اlkuf marka laga hadlo caqligeenu wuxuu keeni lahaa in la yihaaho war meeshan wasakda iyo nijaasada iyo ku istaageysa meeshaa hoose aan masaxna hoose caqligeenu keeni laha diintu caqli ma aha diintu caqli ma aha wain qadara hadduu awoodo shaksigu calaa bacdihi bacdi saac suuskii qeyb ka mida hadduu awoodo faqad oo kale ah waa qof iska miskiin oo suuskii ma wada heli karo afartii koomba ma heli karee laba koomba bisu tabartiisa dhan bay noqotay akhrajahu bacdigaas ayuu bixina intuu heli karo fataquu llaaha ma stadactum ilaahay subxaanahu watacala wuxuu uhi intaad awoodaan ilaahay uga cabsada ninkan labadan koom buu awoodaa labadaa koom buu ilaahay uga cabsanaa bis hal koomba hadduu awoodo halkaa koomba wayajuusu waxaa bannaan ikhraajuhaa zakaatulfidri bixinteedaa bannaan fii ramadaan bisha ramadaan dhexdeeda in la bixiyo way bannaanta habeenka ugu horeeyo ramadaan waad bixin kartaa ko habeenka ugu horeeyo ramadaan u dhasho zakaatlfidrigii waa iska sii bixin kartaa maxaa yeelay zakaatulfidri laba sabab ayuu ku waajibaa laba sabab uu ku waajiba waxaa weeye waa ramadaan iyo ramadaan inuu dhammaado labadaas sabab marka labadii sabab sabab ka mid a waa laga soo hormarin karaa sababka laga soo hormariyo on la gaarin muxuu yahay waa ramadaan fitrigiisii ramadaan dhammaadkiisii waa laga soo hormariyey marka shaygu hadduu laba sabab ku waajibo hal sabab waa laga soo hormarin karaa hal sabab waa laga soo hormarin karaa wayajuuzu waxaa banaan ikhraajuha zakaatulfitri bixideedii fii ramadaan ramadaan dhexdiisa in la bixiyo way banaan tahay wayusanu waxaa la suneeyaa alikhraaju bixin zakaatulfitri in la bixiyo qabla salaati alciid salaada ciidda dukashadeeda ka hor in la bixiyo ayaa la suneeya waxaa sida sunnada ahee ajir badan waxaa weeye marba haddii yacni sida afdalka ahee fadliga badan ee sunnadaa qofku uu waafaqayo intaan salaadiiba la gaarin ciiddi salaaddii ciiddiiba intaan la gaarin marba haddii salaaddii subxigaba lasoo tukado oo fajarkiiba la gaaray iska bixiba bilow zakaatulfitri iska bixi salaaddii subax maalinta ciidda haddii lasoo tukadoba iska bixi sida ugu ajirka badan oo nabigu uu samayn jiray salى اllahu waslama wabaaraka calayhi sidaas wayaxrumu waxaa xaaraam ah taakhiiruhaa taakhiiru zakaati اlfitri can yowmihi yowmi اlciid maalinta ciidda in laga dibdhigo waa xaaraan wey taas maalintii ciidda maba bixinba isagoo heli kara cudurdaar uusan jirin maalintii ciiddii maalintii ku xigtay ayuu bixiyey xaaraan waa ka baxee laakiin xaaraan karaahiyana maxaa noqonaya bacda salaati alciid salaaddii ciidda markii laga soo kala dareeray oo lasoo tukaday kabacdi ayaad bixisay waa karaahiyo way kaa ansixi laakiin karaahiyo fasl aadakan faasilu mid wax kala saaro fi niyati fi sakaati wa fii tacjiiliha wuxuu u fasal yahay zakada in la niyeysto inay waajib tahay iyo zakada ma la dedejin karaa zakada ma la dedejin karaa ayuu u fasal yahay watajibu niyatu niyadu waa waajib bilqalbi qalbiga in laga niyeysto waajib walaa yushtaradu nudqu biha in niyada lagu dhawaaqo shardi ma ahan in lagu dhawaaqo shardi ma ahan hadduu qofku qalbiga ka niyeysto waxaan uu miskiinka siinayo inay tahay zakadii waajibka ahayd kaaf intaasaa ku filan fayanwii wuxuu niyeysanaa almusakii qofka zakada bixinaya wuxuu niyeysanaa haada tani haadihi tani zakaatu maali waa maalkayga zakadiisii saasuu niyeysanaa wanaxwa dalik iyo kaas wixii la mida haadaa fardu sadaqati maali oo kale haadaa fardu sadaqati maali waa maalkayga sadaqadiisii faradkiisii oo kale ama haadihi zakaatu maali yani waa maalkayga zakadiisii saasuu niyeysan waa markuu niyeysanayana waa cinda dafci markuu dhiibayo oo miskiinka uu siinayo markaas way markuu niyada uu la imanayo wayajuuzu waxaa bannaan tacjiiluhaa tacjiilu zakaati zakada dedejinteeda way bannaantay qabla alxawli qabla aakhiri alxawl qabla aakhiri alxawl sanadka aakhirkiisii aakhirkaa ka hor in sakadii la dedejiyo way bannaan tahay wa bacda inciqaadihi laakiin waa shardi wa bacda inciqaadihi sanadkii inuu bilowmay horta waa shardi sanad ha kuu bilowday markuu sanadku bilowday laakiin weli uusan dhammaanin waa la dedejin karaa sakadii waa la dedejin karaa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye matalan dukaankan aada furanayso dukaankan waxaad furatay bishii ramadaanka shawaalkii haddii la gaaraba ramadaan bishii ku xigtay wey shawaalka zakadii waad bixin kartaa see bixin kartaa zakadii waad see bixin kartaa wayajuusu waxaa bannaan tacjiiluhaa zakada dedejinteedii qabla alxawli sanadka ka hor in lasii dedejiyo way bannaantay wa shardu ijzaa'i almucajali kan la dedejinayo oo ansixidiisii shardigiisii maalkan aada hormarisay markuu kuu ansaxayo waxaa shardi ah an yabqa almaaliku maaligii maalka iska lahaa inuu baaqi noqdo ahlan xaaluu yahay isagoo ahal ah lilwujuubi waajibkii isagoo ahal u ah waa inuu baaqi noqdo ilaa aakhiri alxawl ilaa sanadka aakhirkiisa laga gaaro waa inuu qofkii ahal u noqdo inay wax ku waajibaan inay wax ku waajibaan waa inuu ahal u noqdo maxaa loola jeedaa masaladan ulajeedada laga leeyahy waxaa weeye tacjiilku waa iska shu-uun badan yahay horta tacjiilka inaan la sameynaa fiican tacjiilka zakaatulfidriga dedejinteeda inaan la sameynaa wanaagsan lannahu waa iska shuruud adag shuruuddaasna dadku inta badan ma ilaaliyaan waxay ka qabsadeen un zakada waa la hormarin karaa waa la dedejin karaa bis halkaasi ka qabsadeen fiir hadda shardigan ugu horeeya wuxuu ku yihi sheekhu marka aada leedahay maalkan zakada aan hormariyey waa ii ansaxday qofkii maalka iska lahaa waxaa shardiya inuu baaqi noqdo ilaa sanadka uu ka dhammaado inuu waajibkii ahal u yahay inuu waajibkii ahal u yahay maxaa baxay waxaa baxay maalan dukaankii maalan ramadaan uu furay shawaal dulqac dulxij muxaram safar rabiic alawal bishii rabiic alawal waa lix bilood lix bilood maalan markuu joogay oo dukaankii furan yahay ayuu sakadii qeyb ka mida ama iyadii oo dhan uu sii hormarin markuu sii hormarinayay ninkii dukaanka iska lahaa sanadkii intaan la gaarin oo ramadaankii kale ilaa sanadka u buuxsamayey intaan la gaarin waaba dhintaba waa dhintay qof meyda ahlan lilwujuub maya maya meyd wax kuma waajibaan xoolihii la bixiyey oo dukaankan laga dedejiyey zako ma noqon zako ma noqon lannahu qofkii maaliga ahaa xawlkiiba intaan la gaarin sanadkii intaan la gaarin ahlulwujuubba maba ahanba waaba iska dhintaba uu dhintay taas horta waa shardi ahlan lilwujuub inuu yahay waa shardi ilaa aakhiri alxawl waan yakuuna alqaabidu qofka kaa qaatay zakada oo miskiinka aada siisaya haddana shardi iska leh miskiinka kaa qaatay qofka qaatay waa inuu ahaado fii aakhiri alxawli sanadka aakhirkiisa markii la gaaro mustaxiqan qof mustaxiqa oo in zake la siiyo muteestay inuu yahana waa shar matal adiga dukaanka waxaa tihi ganacsigan bal sanadkii intaa dadka qaarna way sameeyaan ganacsada qaar xiilay u sameeyaan waxay sameeyaan qof qaraabadiisa u imanayo matalan xoogaa shaxaad iyo waxbuu kasoo doonana wax isiiyuu leeyay boqol doolar uu siinaa meeluu ku qoranaa waa zakadiiuu leeyay zakan u niyeystay zakan u niyeystay u leeyahy boqolkaa doolar wuxuu leeyahay boqolkaas dollar waa zakaad mucajala intaan sanadkii la gaaray ayaan dedejiye u leeyahy miskiinkii waa iska tegey maxaad ka ogtaa aakhirulxool wuxuu noqon doono meeshana waxaa shardiga aakhirulxool xaalkiisa in la fiiriyo miskiinka ubirs wuxuu ku leeyahay an yakuuna alqaabid fii aakhiri lxowl waa inuu noqdo mustaxiqa dadkii mustaxiqiinta ahayo shuruuddii masaakiintii iyo fuqaradii aakhirulxowl markii la gaaro sanadka aakhirkiisa mustaxiqiinta inuu ka mid noqdo waa shardi la aakhirulxowl aan la fiirina wa maxaa baxay matalan waa iska tanaadi karaa qofkii aakhirulxawl intaan la gaarin miskiinkii aakhirulxawl intaan la gaarin adigana waxbaad siisay sooma zakada waxaad u hormarisay ilaahay risqigiisa waa iska waasice waxbuu iska heli karaa isagaa madiin dheer iska noqday sanadkii intaan la gaarin aye wixii aada hormarisay maxay noqonayo zake ma ku noqonayo ma noqonayo zako idan marka waxaan la hormarinayo oo la leeyahay ganacsatada qaar ay sameynayaan ay leeyihiin qaraaba ii timid meel igu qor buug yar ay leeyihiin buug yaroo not ay leeyihiin not boog leeyahy waa noodgarayn aan ku leeyahay noodan ku qoray marka waxaan aada leedahay qaraaba ii timid oo zake mucajalaa wey ii qor ninkii kaa qaatay waa iska tegey baadiyu iska aaday meel kaleu iska aaday maxaad ka warqabtaa wuxuu noqon doona balla midyan dheer iska noqon aakhirulxawl xaalkiisa wuxuu noqon doona maxaad ka ogta waxaan marka waxay kuu yimaadaba haddaad ixtiyaarayso oo qof diintiisa iyo zakadiisa u dadaalaya aad ninkan qaraabada waa kuu yimid waxbuu kaa codsaday iska sii sadaqa ahaan isaga niyeyso waxaan waxay noqon doonaan aakhirulxowl maxaad ka ogta sadaqa ahaan isaga niyeyso sida ixtiyaarkaa fiican ma waxaan wax kaa qaato o dhan aad adigu ricaayeyn kartaa ad kontarooli kartaa iska tegahayaan dadkan ricaayo ma samayn karta waan yakuuna alqaabidu qofka qaatay waa inuu yahay fii aakhiri alxawl mustaxiqan ha uu noqdo ama waxaad dhici kartaa hadda qaniyan ku misaalinay hadduu murtad iska noqdo ka warran walciyaadu billah ilahan ka magangalnay diinta dhan hadduu ka baxo haddana ka warran murtad zaka ma kaaga bixi murtad zaka ma kaaga bixi xawlkii intaan la gaarin irtidaad ula sameeye walciyaadu billah eber wey wixii saka kuu noqon maaya marka ricaayada shuruuddan ilaalinteed way adagta waidaa lam yujzi hadduusan u gudin oo uusan ansixin almucajal maalkii la dedejiyey oo la hormariyey hadduu zake noqon waayo shuruuddii ay ka burto ayaa loola jeedaa ila shuruudan soo xirnay hadda wixii mucajalkaa la dedejiyey hadday zake noqon waayaan isturidda waa la soo ceshan karaa miskiinkii waa laga soo ceshan karaa isturidda waa la soo ceshan karaa in calimal qaabidu miskiinka kaa qaaday hadduu ogaa annahaa sadaqadan aada siisay zakaatun mucajala zake la dedejiyey inay ahayd hadduu miskiinku ogaa war ii soo celi xoolahaygii de shardigiyaa buray waad dhihi kartaa laakiin yaaba kuu soo celinayaba hadda nin gacanta wax kaaga dhigay ma kuu soo celinayo gacanta nin wax kaaga dhigay ma kuu soo celinayo marka yani zakaadka mucajalada shuruuddeeda waa adagta zakaad mucajala shuruuddeeda waa dhib badan tahay waa adagta waidaa lam yujzi hadduusan shaygii mucajalkaa la dedejiyey hadduusan u gudin isturidda waa la soo ceshan karaa oo miskiinkii iisoo celi waad dhihi kartaa shuruuddiyaa burtay iisoo celi in culima alqaabidu qofka miskiinka ahee qaaday in calima in calima hadduu ogaaday alqaabidu miskiinka qaaday annahaa sadaqadani zakaatu mucajala hadday zake mucajala ay tahay inta badanna hadda umaba sheegaan ila wixii waa laga qarinaya qof qariibahu kuu yimid waayo qaraabadaade boqolkan doolaran kusiiye waa zake mucajalahe ogaaw hadhow shuruuddu haddii naga burto haddi waa noo soo celinaya ogaaw yaa dhahaya had waa laga xishoonaa mala dhahay soo ma laga xishoonaa mala dhahay maba dhahan laakiin hadday iskhilaafaanna see la yeeli maaligii iyo miskiinkii hadday iskhilaafaan see yeeli maaligii wuxuu yihi waan u sheegay zakaad mucajala xoolahiyaan ka rabaa shuruuddii waa burtay xoolahiyaan ka rabaa waan u sheegay wuu ogaa zakaad mucajala inay tahay xoolahiyga haystay kana ninka miskiinkan isaguna wuxuu yihi wax uu ii sheegay malaha waxaan iska malinaya shaxaada isaga doontay aniga shaxaada caadiyaa u malinaya ninkan shaxaada doortay qaraabaniman waxiisii yidhi maanan ogeyn labadooda waa iskhilaafeen haddii khilaaf markaa uu yimaado waxaa la fiirinaa masaa'ilkii waxaa dib loogu laabanaa alqawaacid fiqhiya alqawaacid fiqhiya masaladan oo kale waxay leedahay asalkaa la fiirinaa asalku waxa weeye waa cadamu listirdaad maal la bixiyey inaan la cishan miskiinkaa la dhaarinaa dhaartiisaa loo rumayna marka ku dhaaro inaadan ogeyn zakaad mucajalana hadduu dhaar maro saasaad uga tegi marka leanna asalku wuxuu yahay cadamu listirdaad inaanu soo ceshan allah subxana